waxaa intaa ka horreeyey arrintii muqdisho aalidii aan aadaynay iyo shirkii adhisaabo heshiiskii aan dowladda la qabay waxaa ka mid ahayd qodobadiisa matalan in laba wiil gudahood shir loogu qabto xamar dib u heshiisiina ka bacdina ismaaciil loo soo wareejiyo mabdi-iya dowladda waanu isla qaadanay kolley anagu tegitaan baanu xamar tagnay tegidda xamaraan tagnana waxay ahayd inaan soo afjarro waxyaalihii xamar gudaheeda ka jira gaar ahaan xuseeye jubbooyinka waan is leeyahay ficilkaasi ama safarkaasi wax badan buu ka taray muqdisho iyo xaaladihii crisiskii badnaa ay taagnaa wax badan isbedel uu shirkaasi ku keenay laakiin maalintii aan shirka xiraynay hadal laysla soo qaadqabay baa jira waxayd gogol madaxeeda in la dhiga muqdisho gaar ahaan uu ku dhawaaqay ra-iisul wasaare kadibna loo rabo meesha la yidhaha kismaayo laakiin mabdiyan anu waxaan ku qanacsanaa shirku in hadda xaaja dambe oo xamar la isugu soo noqdaa aynay jirin beerihii inta badan deganaan jubbooyinkai halkaa joogan aan wada hadalay shirkaana arrintiisu ay meeshaas ku dhamaatay waxaa la suga ay noqoto shirka gogashii nabadda dibashiinta oo intay doonto qaadanaysa oo kismaayo laga furo arrinta ku saabsan maalin dhaweyd waxaan ka warayay inay wafti amison iyo taliyo kaceenka xoogga ay yimaadeen guud ahaan waxay u socdeen sida warkaan ku helaya ciidan banaanka joogo isa soo dhiibaya iyo bare iyo wax badan oo noocaas oo kalea laga hadlay waxaan rabaa horta mabdiyan inaan idiin qeexo ama kuwa shabaabka aha noqdeen ama ciidan kale oo bara la socda ha noqdeen ama ciidan kasta oo cid kasta isa soo dhiibaysa albaabku waa furay cidda isa soo dhiibaysa soo dhaweey raggii shalay yimid oo bara keenay oo iyago dhibka labs lagu eedeynayay oo dagaalkii hore ka dhacay lugta ku lahaa in haddana intay iska yimaadaan sidan aan yeelanay midda saddexaad bare waa muwaadin soomaaliyeed waa sax shalay marka baa lagu keenay magaaladuu yimid odabare baloran waan fiicana waana mid nin reerkiisu yimid baana way ka tagtay dagaal bay gashay meel kaley sii gaadhay ugu dagaalamay shabaab bu hadda xaggaas la joogaa hadduu colu yahay dee coliyo u yihiin marayo waxay ka dhexmari dhexmari lahaa haddana cidda markii horeba keentay see u qaadi ahayd iyadaan u taalla ciidanka iyo baranaanu waa iskuma xidhaya xaqiiqaha shaksiyan mana qabo wax isku xidhan minaya arrinta dhamaystirka maamulka maamulka dhamaystirkiisa wax shuruuda kuma xidhna shir kuma xidhna shaqo kale kuma xidhna waxaan u jiitabayna intaa waxay ahayd inaan isu soo dhaweyn badan atashiyo badan dowladda oo aan xiriirkeeda iyo wax badan soo dhameyneyno wax badan intaasna waxaan marayaa waan soo wada dhamaystira